أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa xilkii ka qaaday safiirkii u joogay dalka soomaaliya xilli galada caalamka ay walaaca xoogan ka muujinayaan horumarka mujaahidiinta bariga afrika madaxii hore kooxda herdada soomaaliya ayaa qiriyay murtad garguurta uu burburiyey maleeshiyaadka kooxda herdada soomaaliya faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyo weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe mid ka mid a xildhibaanada kooxda herdada soomaaliya ayaa walaac xogan ka muujiyey la wareegidda mujaahidiinta ee deegaano hoostaga degmada warsheekh ee wilaayada shabeelle dhexe wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa cafis u fidisay maxaabiista ku jirtay xabsiga degmada kamsuume ee wilaayadaas munaasabad lagu heshiisiinayay laba beel oo walaalaha ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose bulshada ku dhaqan deegaanada jacar iyo cosweyn ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaanadaas بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa xilkii ka qaaday safiirkii u joogay dalka soomaaliya xilli galada caalamka ay walaac xoogan ka muujinayaan horumarka mujaahidiinta bariga afrika faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani maamulka salibiga ah ee gaal donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay xilka xayuubin ku sameeyey islamarkaana dib ugu yeeray safiirkii dowladda maraykanka u qaabilsanaa dalka soomaaliya gaalka lagu magacaabo richard riley kadib go-aan soo afjaraya howlihii uu safiirkani ka hayay soomaaliya ayaa qeyb ka ah wareegto saacadihii lasoo dhaafay kasoo baxday maamulka trump oo xilka looga qaaday ku dhowaad soddon diblomaasi oo hayay jagada safiirnimo iyo xilal sare ee safaaradeed tallaabadan ayaa lagu sifeeyey mid ku qotanta qaabeynta uu maraykanka ka wado siyaasadda dibadda isaga oo maamulka washington awoodda saarayo dadka sida buuxda u taageersan ajandayaasha trump ee ah american fast oo laga wado maraykanka ayaa iska leh mudnaanta koowaad madaxda safaaradaha ee ugu yaraan sagaal iyo labaatan dal ayaa toddobaadkii hore lagu wareejiyey in muddadoodii shaqo ee ku eg tahay bisha janaayo sida ay wakaaladda wararka a b u dusiyeen laba mas-uul oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka sida ay wararku tibaaxayaan wasaaraddu waxa ay ka gaabsatay in ay faahfaahin ka bixiso tirada saxda ah ama magacyada safiirada ay wareegtadani saameysay balse waxay si adag u difaacday isbeddelka diblomaasiyadeed ee dibadda ee dowladda maraykanka wasaaradda khaarijiga ama arrimaha dibadda waxa ay xustay in safiirkani uu yahay wakiilka gaarka ah ee madaxweynaha sidaas darteed maamulku wuxuu xaq u leeyahay ayay tiri in uu iska hubiyo in shakhsiyaadka loo magacaabayo dalalka dibadaha ay yihiin kuwa horumarinaya ajandaha american fast xilka xayuubinta lagu sameeyey safiiradan oo uu ka mid yahay midka soomaaliya ayaa kusoo aadeysa xilli cabsi xoogan ee soo food saartay kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa kufaarta afrikaanta ee ku sugan magaalada muqdisho kadib markii geesiyaasha towxiidka ay dardar xoogan geliyeen howlgalladooda ka dhanka ah cadowga deegaano badanna ay kusoo dabaaleen ku dhaqanka shareecada raxmaanka jasaaka allaahu kheyran walaalka rabbaani madaxii hore kooxda herdada soomaaliya ayaa akhriyay murtad garguurta uu burburiyey maleeshiyaadkii kooxda herdada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxmed murtad maxamed cabdulaahi farmaajo madaxii hore ee filla soomaaliya ayaa eedeyn culus u jeediyey murtad xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxa uu sheegay in kubaca awoodeed ee mujaahidiinta al-shabaab uu yahay mid aan indhaha laga qarsan karin oo khatar ku ah amniga ridada soomaaliya murtad gurguurta iyo kooxdiisa ayuu ku canaantay in gebi ahaanba ay lumiyeen istaraatiijiyaddii iyo siyaasaddii looga hortagi lahaa horumarka ah geesiyada towxiidku ay ku tallaabsanayaan maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu carabka ku dhuftay inuu aada uga tiiraanyoonayo burburka baaxadda leh ee ku yimid maleeshiyaadka kala duwan ee kooxda ridada soomaaliya waxa uu xusay inuu aada uga tiiraanyooday baaba-a soo gaaray maleeshiyaadka oo uu ku sababeeyey dagaallo indhala-aan ah oo uu sheegay inuu gurguurta fooda u geliyey murtad farmaajo isagoo ka hadlayay awoodda mujaahidiinta ayaa waxa uu yidhi al-shabaab way sii xoogaysteen waxayna dib u qabsadeen deegaano dhiig badan loo huray xoreentooda musuq maasuqa iyo kala daadsanaanta baahsan ee haraysay hoggaanka maleeshiyaadka ayuu sidoo kale murtad farmaajo ku sheegay war-saxaafadeedka uu soo saaray waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey inuu jiro niyadjab baaxad leh iyo habaacsanaanta soo food saartay qeybaha kala duwan ee maleeshiyaadka ridada geesta kale murtad farmaajo waxa uu ku eedeeyey gurguurta digtaytarnimo iyo inuu baalmaray waxa uu ku sheegay hanaankii wadaagga ahayd ee siyaasadda ridada soomaaliya waxa uu tilmaamay inuu kasoo horjeedo doorashooyinka gurguurta uu ka abaabulayo muqdisho waxa uuna sheegay inay khatar ku yihiin dhabbaha sharciyadda iyo maamul riddo ah oo la aqoonsan yahay muddo kororsi aan sharciyad lahayn siyaasad dhan ka raran iyo sidoo kale maamullo riddo ah oo la iska barbardhiso ayuu murtad farmaajo ka dhawaajiyey in gebi ahaanba uu kasoo horjeedo dhaqaale la-aanta baahsan iyo sicir bararka xarkaha goostay ayuu farmaajo sheegay inay sabab u tahay musuq maasuqa iyo boobka hantida caamka ah ee gurguurta ka wado caasimadda muqdisho bayaankan uu soo saaray murtad farmaajo ayaa ku soo aadaya xilli uu cirka isku sii shareeray khilaafka ka dhex aloolsan guud ahaan kooxda iska soo horjeedo ee ridada soomaaliya jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani faahfaahiino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellahe ciidamada mujaahidiintu waxay saacadii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan ka fuliyeen agaarka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellahe waxaana allah fadligiisa howlgalkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah oo mid ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga cadheen goobtii weerarka uu ka dhacay halka lagu dhaawacay saddex kale mid ka mid ah xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey la wareegidda mujaahidiinta ee deegaana hoostaga degmada warsheekh ee wilaayada shabeellahe faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed xildhibaanad faa'iiso jeeta oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa shalay kulankii golaha dawaaqiyadda riddada waxay ka sheegtay inay walaac ka muujinayaan ciidanka mujaahidiinta ee dhowaan la wareegay deegaanada caduleedka warshiikha ee shabeellaha dhexe waxay sheegtay xildhibaanadan inaysan suuragal ahayn inay ka doodaan miisaaniyadda kooxda riddada xilli mujaahidiinta ay soo qabsanayaan warshiikho toddobaatan kilomitir u jirta magaalada muqdisho marka in la yidhaahdo ciidanka looma haayo maalin ilaahay keeno oo aa ogtihiin maanta war shiiquu dagaal ka socda horta xaaladeennaaba caadi ahaan war shiiq waxay jirtaa sagaashan kilomitr dagaalka shabaabka ka socdaa maanta annagana kuma baraarugsanin ciidanku wixii ugu baahan yahay iyo dhibaatadiisa deymo iyo dana gooniya aan ku mashquulsannahay qaynadhaantan ay jeedisay xildhibaanada riddada ka tirsan waxay ku soo aadaysaa xilli mujaahidiinta ay maalmahan howlgalla ka wadeen deegaanada cabduleedka warshiikha halkaasi oo shalay ka dhaceen dagaallo iyo qaraxyo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada iyadoona qalqal xoogan uu soo wajahay murtadiinta ku sugan warshiikha howlgallada mujaahidiinta ee ka socda shabeellaha dhexe ayaa dhinaca kale waxay ku soo begmayaan xilli warbaahinada gaalada ay aad u hadalhayeen muddooyinkii lasoo dhaafay awoodda mujaahidiinta iyo khatarta soo wajahday murtadiinta ee ku aadan in mujaahidiintu ay la wareegaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya jazaaka allahu khayran walaalka marwaan wilaas amniga ee jubbada hoose ayaa cafis u fadisay maxaabiis ku jirtay xabsiga degmada kamsuuma ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari munaasabadan ka dhacda degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayay wilaayada kusii deysay in ka badan konton ruux kuwaas oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee degmada kamsuuma waxaana xafladdaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada gobolka iyo waxgaradkooda dadkan ayaa laga soo qabqabtay deegaano hoos yimaada degmooyinka kamsuumo iyo jamaame kuwaas oo ku eedeysnaa isticmaalka iyo ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya waxaana ay qaateen dowro socotay muddo hal bil ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka oo munaasabadda goobjoogka ahaa ikhwaani waxay tihiin rag waanta wada dhallinyara halkan fadhiya maanta waxaa idiin baahan diinka allah subxana watacaala maanta waxaa idinku soo duula kenyaati waxaa idinku soo duula burundes waxaa idinku soo duula tigre waxaa idinku soo duula maraykan limaada maxay u socdaan ardidiinna iyo talawaadkiina iyo diintiina ay u socdaan idinkana maxaa nigula mashquul imaan jaad kenyaati laga keenayo oo halkaa kenya ka imaanayo beeraha ka baxay oo adiga lagugu lacaynaya saaka ma fikiri weyninimayo marka isku naqda waxaan ka tanasula iska dhaafa shay xuno xaaraaneh waaye inaan loola dhuunto inaas ficnan waxaad ku kasaysaa duurka laelagela waa la cararaa macnaa waxa ficmagta bannaanka lagu haynaa inaas xunyo ah kol inay hadda gurigiis loogu tegi waa yaryahay kulli duurku inay ordayer soo qabto waay iyo carar marka fikira waxaas iska dhaafa wax la dhaafi way maa laba goor in la daba jooga xisbana daba taagan ma la ogola xaaraam waaye mamnuuc waaye balwada in la isticmaalo oo islaamka dhexdiis lagu haayo waa go'aan sidoo kale waxaa iyaguna hadlay maxaabiistii xabsiga laga sii daayey ee soo dhammaystay dowladda muddada bisha ah u socotay dowladii waa lanoo qabtay waxaa noo qabtay culammada haa si fiican si wanaagsan ayaa noo soo dhoweeyey biyaha qubayskayna oomadayna dharkayna kulli waa la wanaajiyey iyo cuntadayna marka ka bacdi waxaan qaadanaynay toddoba cashir maalintiiaan qaadanayna marka toddobada cashir waxaa ka mid ah waa islaamnimada salaada arkaanta waxay burunaayo kulli shuruudhooyinka salaada kulli aad aadan unoo baray hal bil iyo xoogaha socotay dowladda waa waxaan ku eedaysnaa balwad muqaadaraad uu ka mid yahay sida tawaakishiidda xashishada iyo sigaarkii in aan cuno iyo kaniini karaama doolka iyo waxyaabo adi la mid oo qurun oo ilaahay uu xaaraantameeyey waa aan ka imaanay saaki kii hataa haddaa cuni jiray iyo kii kale hataa in aan ka keenna ayaa haddana micnihii annagii qaluubteennii lagu shubay dhowaan ayay ahayd markii wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ay sidan oo kale xabsiga uga sii daysay in ka badan lixdan ruux oo ciidanka xisbada ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo isticmaalaya ama ka ganacsanaya waxyaabaha maanka dooriya ee wilaayaadka islaamiga ah mamnuuca ka ah jazaaka allaahu khayran walaalka bukhaari munaasabad lagu heshiisiinayay laba beel oo walaalaha ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaaya saamiga shabeellada hoose tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxmed kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan dowla diini ah ay barbar socotay oo wilaayada shabeellada hoose u qabatay hoggaanka dhaqanka beelaha reer muqaabuleh oo ka tirsan beesha garre iyo beesha odeecad oo xilfi la ah beesha garre waxayna wilaayada shabeellada hoose ku guulaysatay inay heshiis buuxa kala dhex dhigto labadaasi beelood oo horey u dhex maray gacanka hadal uu dhiig ku daatay bayaan si wada jir ah ay u soo saareen waxgaradka labadaasi beelood ayaa ugu horreyn goobta laga akhriyey namber kow waxaa caddaynaynaa in aan ka wada heshiinay wax alle wixii khilaafa na dhex maray namber laba waxaa ballanqaadaynaa inaan ku wada noolaanno diris wanaag namber saddex waxaan ballanqaadaynaa inaan ku wada noolaanno amni iyo nabadgelyo namber afar waxaan ballanqaadaynaa in dibdam uusan dhici doonin deegaankaasi insha allah waxgaradka labada beelood oo goobta ka hadlay ayaa ballanqaaday inay hirgelinayaan qodobada ku xusun bayaanka ay ka soo saareen kulankooda iyo heshiiska ay wada gaareen waxaan caddaynaynaa in si buuxdo aan u qaadannay annagoo ah labadii beelood xurgufta ay ka dhexaysay dadkan waa nabadoonno dad ay xurguf ka dhexaysa ma ahan laakiin dad reer baadiye oo jahole ah ay wax ka dhexeeyeen waxaan si guud ee u qaadannay nabad insha allahu tacaalaa waxaana rajaynaynaa dhammaystirkeedina inaan dabakici doonno oo dadkii joogay baadiyaha wixii aan inta ka qaadanay aan u geyn doonno labadan reer reer maqaabul iyo hodcad khilaafkii ka dhexeeyey annagoo nabadoonnada ah iyo odayaashan barnaamijkii insha allahu khilaafkii waa ka heshiinay beelaha muslimiinta ee degaa wilaayaadka islaamiga ayaa markii ay dirar dhex marto ku kala baxa kitaabka allaah kadib markii ay heleen maamul cadaalad ah oo ku qotamaa ku dhaqanka shareecada islaamka jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani bulshada ku dhaqan deegaanada jacar iyo cusweyn ee wilaaya saamiga galguduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwiga oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaanadaas تفاصيل وركاسي وحكو بعد السنة ولكن مروان محمد يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمعت أفكاره وشبابنا الغالي سمعت أفكاره waa xalqadeynii labaad warbixinada aanu ku soo gudbinayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo la magac baxday xamlatul intisaaraat liahli tadxiyaata waxaan warbixinteenaan ku soo qaadan doonnaa insha allah deegaanka jacar iyo sidoo kale magaalada taariikhiga ah ee coosweyne jacar waa deegaan dhacabariga wilaayada galgaduud waxa uu hoos tagaa magaala madaxda wilaayada ee ceelbuur ah halkaasoo uu qiyaastii u jiro konton kilomitir waxa uu deegaankan muddooyinkii lasoo dhaafay ku tillaabsanayay horumar dhan walba ah taasoo si weyn looga wada dareemayey maadaama uu lafdhabar u ahaa xamladii mujaahidiintu ku burburiyeen maleeshiyaadkii ashaadula dirirka ahaa ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday wilaayada galgaduuda deegaankan waxaa bilooyin ka hor ka hirgashay xamlo kale oo midaan ka horreysay taasoo boqolaal dadweyne ah oo ku nool jacaad iyo tuulooyinka hoos taga ay si aad ah uga faa'iidaysteen waxaase mar kale ay fursad u heleen in maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddi culimo iyo mas-uuliyiin isugu jira oo ka socday ay soo gaaraan halkaasina ay bulshadu si weyn ugu soo dhoweeyeen iyagoo maamuusay si ballaaranna uga faa'iidaystay cilmigii safarka ugu yimid sida ayba indhahooda ku arkeen culimmadii wafdiga walaalaha muslimiinta ah reer jacar magaalada tani dhammaan waad mahadsantihiin jasaakum allaahu khayra sida aad diinta islaamka u dhaqangeliseen muuqaalkii noogu muuqato aada ugu gargaarteen diintii ehelkeeda aada ansaar u noqoteen una soo dhoweydeen xamlada iyo dacwada socoto iyo martida ee risaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in ay dadka ku baraarujiiso u socoto iyo wicigelinta u socoto aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan idin leenahay jasaakum allaahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha in barakeeyo adduun iyo aakhraba allaha idinku liibaano allaha idinku darjeeyo muddo maalmo ah waxaa jacar ka socday waxbarasho aan kala joogsi lahayn iyadoo dadku ay isaga soo baxeen guryaha isla markaana isaga soo tageen adduunyadii iyo ganacsiga si ay uga faa'iidaystaan culimmada u timid waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo mahadnaq kadib muujinaya in weli ay u ooman yihiin xamlada dacwiga ah magacaygu waa macalin abshir muxuyadiin deegaanka aan joogana waxaa waaye deegaanka jacar maktabka noo qabtay wax noogu qabta meeshaan waxaa waaye maktabu dacwa duruusta aan ku qaadanna meeshaan duruusulmucallimiin awalka ugu horreeya waxaa waaye daliilu daalib litacliim alqiraa'a waalkitaaba kan ku xiga oo labaad waxaa waaye alqawaacidu arbaca kan saddexaadna waxaa waaye sifaatu almucallim annaajix midka afaraadna waxaa waaye tadwiiral madaaris afartaas ayay noogu kooban tahay culummadina siisay oo darsiyaad duruustan noo bartay oo noo keentana khayr badan allaha siiyo waan ugu mahadcelinaynaa waxaan aada usoo dhaweehaynaa xawaaye duruustaas iyo xawaha ay sheegeen waxyaabaha ayaan ku qaadano aada muhiim noogu ahay haddaan nahay ganacsada jacareed waxaan rabnaa ilaahay subxana watacaala ha barakeeyo culimmadii barnaamijkan soo aleeftay oo keentay in noola xawaha joogteeyo oo nogul soo celceliyo aadaan uga mahad celinayna culimmada iyo waxawaha ay sheegeen wixiiba soo agaasimaba marka allah subxaana watacaala ayaa mahad iska noogu soo gabagabeeyey si wanaagsan noogu soo dhameeyey ayaa mahad u sugnaatay marka waxaan codsanaynaa in badan inuu noola soo celceliya aan codsanaynaa annagana allah subxaana watacaala kuwa ku dhaqmoo qaatay oo naga dhigo culammada noo timida ee dhul badan noo soo jarta masaafo badan noo soo jarta ee noo keentana ilaahi subxaana watacaala waxaan u weydiinayaa miisaanadkooda xasanaadka inuu badiyo ajarkoodana allah subxaana watacaala uu badiyo sidaa ay uga sii gudbeen mas-uuliyiintii iyo culimmadii ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna u sii boqooleen magaalada taariikhiga ah ee cos weyne ciddii lagu hilbafiiqay cadowgii shareecala dirarka ee isqaadqaadka badnaa maantay cos weyne waa meel dib uga soo kabanaysa burburkii cadowga siiba dhanka cilmiga waxay leedahay madaaris qur'aani ah iyo maraakis habluu wax ku bartaan markii ay gaareen wafdigii maktabka dacwada waxay durbo u sii gudbeen xeryihii maleeshiyaadka riddada baylaha ku noqdeen wixii in badan looga sheekeeyo sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh maxamed garaar allah ha wada xifdiye waxay indhahooda ku soo arkeen haraadigii gaadiidkii cadowga halkaasi looga gubay oo weli ah astaan ka muuqata xeryaha waxaase indhahooda ka muuqanaya farxad iyo hamuun ay u qabeen mar uun inay cagaha soo dhigaan cows weyne markaannu nimid mandiqadan cows weyne saacad iyo in ka badan ayaannu gaaf wareegaynay indhaha yagu waxay qabteen wixii aannu ku aragnay filimkii laga soo duubay caws weyne iyo waxyaabo ka dheeraada ayaannu ku aragnay laysa alkhabaru kalmucaayana marka ishaadu ay wax hayso oo dul taagan tahay iyo marka lagaaga sheekeeyo kala duwan waxaan indhahaygu ku arkay gawaari ka badan toban gaari oo ku gubtay oo wada qumuday ayaan indhahayga ku arkay oo tawle oo yuudhiye waaweyn leh wixii indhahaygu ay qabteen weeye waxaannu aragnay haraagii cadowga teedhnooyinkooda labiskii ciidanka tuutayaashii go'yaashooda wax allaal waxay siteen wixii la qaatay ee dadka muslimiinta ay ka qaniimaysteen ma ahaane wixii kale soo haray dhulkaa oo dhan oo hal sac aan ku gaari kari weyno inaan ku soo wareegno xarumaha ku yaallaan wax daadsan haraagi cadowgii ilaahay halkaa ku baabiyey iyo maxaanku yidhaha baabuurtii ay wateen anwaacdeeda kala duwan baa meeshii daadsan ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala muslimiinta waxaan leeyahay aayadahaas ilaahay subxaana wa tacaala ha ilaabin markii ay ka soo laabteen waxay culimmada fadhiyo dacawi ah la yeesheen dhan walba oo bulshada ah odayaasha haweenka macallimiinta iyo ganacsatada iyadoo masjidka ay ka socdeen muxaadaraad ay bulshada soo xaadireen waxaase ugu dambeyn lagu soo gunaanooday munaasabad ka dhacday goob fagaara ah oo ku taalla magaalada waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo bulshada cows weyne oo hadal iyo gabay intaba ku soo dhoweeyey culimmada xeer cows weyne ayaa la- berigay loo yimiday waxaa u yimiday culummadii soomaaliyeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab khayr badan iyo wax fara badana loo sheegay ee, ama gabdha ha naqato ama ragga ha naqato Ka waxaan leeyahay anugu kusoo gebangabeeya hadalkayga kuwii diinka ilaahay qaata allah naga dhigo waxaan u mahadceliyaa culummada islaamka nagu soo booqatay madarasadeyna waana u baahnayn runtii inaadna soo booqataan maantay qaymo aad iyo aad u weyn oo qalbigeena kobac weyn ayay u tahay maanta in noola imaado ilaahay subxaana wa tacaala ajar ha in ka siiyo kelimaadkiinnii annakana kuu qaato ku dhaqma allah naga dhigo waana idinsoo dhoweyhaynaa waxaana ka codsaynaa culummada islaamka mar kasta in la soo booqdo sidaanoo kaleeta noola baraaruj boqorkii abuuriya dadkan beenshay nabigeen baybalka dadkan qaabile gaala la buho ee islaamkii baaxadda lahay ee la barakiyey sida uu u baabi'i lahay buuro badan fuule beri dhaafi maayee haddaan baabah laga siin bartii aan istaagaba haddaan aaka ka bidhaam ballamaa la qaadaya haddaan gaala ba'ayees bartamaha habeenkii haddaan sabanka loo baas bootadii kufaartiya haddaan kibirkii beenoobi baddii ay xalaasheen haddaan baaqi laga qaad been sheegi maayee haddaan beligu kaa yeeri boobaha madhigayee kufaar maanta isbadbaadsi xalqadeenii labaad ee aan uga hadalnay xamlada dacawiga ah ee maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey wilaayada galgaduud waa naga intaa waa inoo xalqadeena saddexaad oo aan ku soo qaadan doono deegaanka dirri iyo degmada wabxo insha allah jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warka duurnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak